bismillahi raxmaan raxiim runtii waad aragtay waxa weye haddaan anagu nahay dowladda soomaaliya kolley dowladda waxay ka kooban tahay saddexda tiir inaan ku hadalno hal cod oo maaragtay wada dowladda soomaaliya hadda waxaa kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda war-saxaafadeed ee uga jawaabeysay war-saxaafadeedkii aan salka lahayn ee dowladda kenya kasoo baxay marka runtii dowladda soomaaliya si biseel oo siyaasad deganaan ku jirta ayay uga jawaabtay marka war-saxaafadeedkaas ayayna ku qoran yihiin mataqaanaa positionka ama ama soomaaliya meesha ay taagan tahay waaya inkastoo dowladda soomaaliya ay caawa ay ka jawaabtay oo qoraal ay soo saartay haddase dowladda soomaaliya jawaabta ay bixisay iyo weliba ficilka kenya ma yihiin xildhibaan kuwo isku dhigma markaan isbarbardhig ku samayno
runtii waxay kutusaysaa in dowladda soomaaliya qoraalkeeda uu yahay qoraal dowlad bisil oo ku jirto dheelitirnaan iyadoona xiriirkii labada dal maaragtay annagana aan caddaynayno booska meesha aan taagannahay aana si cad in dhulka soomaaliya dhul iyo badba ay soomaaliyana ka tanaasuleynin arrinta hadda dacwada ee dalka kenya ta iyo soomaaliya udhexaysa oo taalla maxkamadda adduunkana go-aankeeda la sugaayo marka runtii si waxaa looga jawaabay maaragta biseel ku jiro iyo deganaansho marka taa waxay kutusaysaa in dowladda soomaaliya ay tahay ay maaragtay u dhaqmaysa sidii mataqaanaa dal maaragtay diblomaasiyad xadaaro ka gaaray
waayahay inkastoo dabcan go-aanka dowladdu ay dadka badan ay sheegaan inuu mid ka muuqda biseel siyaasadeedu adugu baad sheegtay haddase kenya dabcan safiirkii halkaa u fadhiyay soomaaliya waa eriiday midkiidna way la baxday in tallaabada ay kenya ku dhaqantay iyo midka soomaaliya ay qaaday ee jileecnimada ahaa ma laisdhihi karaa waa waa waa tallaabo laga haboonaa in dowladda sidaan ay qaada may ahayn horta haddaad dib u fiirisid maahan lama erin waxay yidhaahdeen orod dalkaaga aada oo la soo tasho consultation danjirahoodana u yeerteen oo inay kala hadlaan marka hadda wararka ka imaanaya maqlaynan waxa weeye in arrimihii laga wada hadlo dowlad labada dowladna ay dib u fiiriyaan annagu marka kolle dowladda soomaaliya waad aragtay wixii dacwadoodiina waxaa looga jawaabay eedeymihii aana salka lahayn soo jeeda dowladda dowladda soomaaliyana waa laga jawaabay xiriirka labada dalna oo soo jireenkaana inuu sii kordho labada dal isku soo dhawaadaan labada dalna ay isxushmeeyaan oo mataqaanaa midba midka kale mataqaanaa dhulkiisa iyo baddiisa iyo xeebtiisa marka soo dowladda soomaaliya marnaba kama tanaasuleysa hal inji oo ka mida dhulkeena anaga hal inji oo ka mida waxaa baddeena dhulkeena kama tanaasul waxay ku cadadaa warar saxaafeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda annaga dowladda soomaaliyed baan nahay hal cod baan ku hadalnaa dowladda federaalka dowladda federaalka waxaa weeye iyada ayaa mas-uulkaa inay inay inay difaacdo dhulka iyo xeebaha dalka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna midnimada ay muujiyeen annaga maxayna halkaa cod ku hadalno oo haddana laga wadar sugo waxaan rajeyn doonaa kolley hadda iyaga ayaa marka markay ay jawaabta heleen waxaa la rajeyn doonaa in mataqaanaa wadahadal laga furo wadahadalkaasna kolley xal laga gaaro arrinta arrin waxaa weeye maxkamad taalla maxkamadaas ilaa go-aan gaarayso in mataqaanaa xaaladda la qaboojiyo laakiin annaga aan si cad oo si cad oo luuqad dheer luuqad gaaban dowladda kenya waa loogu sheegay hal taako dhulkeena kamid annaga gorta kama gelayno dowladda soomaaliyana waraaqda way ku caddaysay laakiin maseel siyaasadeed oo deganaansho ku jirto ayaan uga jawaabna walaal waayahay go-aanka dowladda ka sokow wadahadal dabcan dowladda kenya waxaa sheegtay in tiro dhowr mara hore warqada ay u dirtay madaxda soomaaliyeed aysan kasoo jawaabin marka wadahadalka ma modaa in mar hore loo baahno oo xaaladda intaa markay soo gaartay farihii ka baxda
mar walba waa lala hadlaya dowladu waxay ka hadlaan dowladda kenya waxaa waxaa laga yaabaa in macnaha iyaga dsiay u hadlaayaan iyaga u taallaa laakiin waraaqdoodii jawaab ku filan oo waafiya oo shacabka soomaaliyed qancisay ayay wasaaradda arrimaha dibadda u dirtay tusaysa bisaal siyaasadeed anagoo doonayla labada dal in xiriirkooda uu sii wanaagsanaado wixii jirana lagalamanaa laga wada hadlo laakiin arrinta badda iyo khilaafka ka jira mataqaanaa laisku haysta mataqaanaa dowladda kenya dhulka sooma meeshaas xuduudahaas mataqaanaa badda adduunka waxaa ka jira mataqaanaa xuduudka caalamiga la aqoonsan yahay kiiska soomaaliyana ku guulaysanaysa boqol kiiba boqol u badan tahay maxkamad caalami ayuu yaalaa dowladda sooma waraaq waa lagu caddeeyey marka kiiskaas wixii kasoo baxa maxkamadda ee go-aan gaarta ayaan ku dhaqmaynaa haddana anagoo dowladdana aan garab taagannahay waanu ku faraxsannahay sida bisel ku jirto ee mataqaanaa ee xukuumadda wasaaradda arrimaha dibadda uga jawaabtay aad baan ugu hambalaynaya runtii waan gartay laakiin dadka qaar ayaa aaminsan in dowladda soomaaliya ay ay qudheedu ay ku qaldaneyd markii loo eego in dacwaddii badda taala ee maxkamaddii taala in ay meelaha ay marku ka taga yahay in saamiin shidaan laga sameeyo waraaqda jawaabteen akhri meelaha ay dispuutka ama ay ka jirto meelaha ay dacwada ka jirto ma ahan meeshii mataqaana markii lasoo bandhigayay maxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa dhulka khayraadka soomaaliya lasoo bandhigayo kuma jirto wayna ku caddahay waraaqda si fiican u fiiri mataqaana dowladda soomaaliya ku jawaabayso laakiin dowl- laakiin dowladda kenya saa ku andacoonaysa sowaan dow- dowladda kenya de iyadu waxay qoranaysaa iyaga iyaga ayaa u taalla anaga jawaabta ku filan oo waafiga waa siinay waxaan rajeyn doonaa mataqaanaa maxkamadda caalamiga oo international criminal justice eh, eh, international criminal mataqaanaa eh, waxay ku taalla ayaa lagu kala bixi doonaa maxkamaddana see u eg tahay marka hore waa ogeed kiiska inuu sii socdo oo annaga aan rabnayn waa la aqbalay hadda dhegeyskii soomaaliya waa gudbisay koodina waa la sugay mar dhow ay la- na- sanadkan waxaan rajeyn doonaa in maxkamaddu ay go-aan gaari doonto go-aankana waxaan ku kalsoonnahay haddaan nahay shacabka soomaaliyeed in go-aan soomaaliya dhinaceeda u leexan doono noqon doono waa arrinta walwalka iyo ulbaxaadka ku abuurtay kenya taas weeye oo ay doonaysa in arrimaha hoos loo xaliyo annaguna waxaan leenahay aan ku kala baxna maxkamadda bikaas annaga waxaan ku doolanaa waa wax xaqa oo mataqaanaa ee, dhulkeennii ah, mataqaanaa iyo baddeenii marka gorgortana kamana gelina taas shacabka soomaaliya taas ogaadan gorgorta marna kama gelin dhulkeena annaga waxaa weye taasaan udifaacanaynaa waana isku midanaysanaa hal cod baan ku hadlaynaa dowladeynana mataqaana inaad saas mataqaana ay uga jawaabto sida biseel ku jiro iyadoo mataqana wax badan xeerinayso waraaq dhayla tiran oo mataqaana shacabka soomaaliyeedna qancinaysa dowladda kenyana mataqaana siinaysa mataqaana inay dib uga fakerto waraaqdii asalka lahayn ay usoo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda wayahay n arrintan hadda soomaalida sidee loo baahaya inay ugu falceliso markaan eegno dowladdii go-aankeeda waan aragnay ee xubnaha mucaaradka oo kale iyo maxaa laga filan karaa waa ka jawaabnay waraaq bay dowladda soomaaliya dowladda soo saartay waraaqdaas ayaa jawaabteeda kadibna waxaan sugi doonaa wixii ka soo baxay insha alla taala jawaabtii waafiga ahayd oo dheelitirneed oo ay ay u qalantay dowladda soomaaliya way sidii dowladda kenya mucaaradka iyaga u taallaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay markii dowladda soomaaliya ama anaga ka- anaga keligaa anaguna hal unug ayaan nahay in hal cod ku hadalno midnimadana muujino wadajirkeena muujino dhulka soomaaliya kulligii wada difaacno ayaa waajib naga saaran yahay midnimo midnimo midnimo taas ayay tahay dhulka soomaaliya iyo baddeena soomaaliya inaan difaacano oo dowladda ku taageerno go-aanka geesinimada leh oo maxkamadda marka go-aanka uu gaarina mataqaanaa heeg oo tagtana waxaan guul baan rajayn doonaa haddii ilaaha idmo shacabka soomaaliyed waxa weeye mar walba inay ka fakeraan ee sawirka weyn u tiiriyaan oo ah dhulkooda iyo baddooda iyo khayraadkooda inaan mar walba ay dowladda soomaaliya ku difaacayso taasaan ku sexdaa waan hawka hanu soo doosaan